shir caalami ah oo looga hadlaya arrimaha tamarta iyo shidaalka ee soomaaliya ayaa maanta ka furmay magaalada london ee dalka britain shirkaasi waxaa si wada jira u qabanaya dowladda soomaaliya iyo shirkadda soma oyel angas oo hore oo hore ula gashay heshiis ay ku maamulayso howlaha shidaalka iyo gaaska ee soomaaliya waxaa shirka ka soo qaybgelaya oo kale dalal iyo shirkado ka kala socda caalamka oo danaynaya adeegyada shidaalka iyo tamarta soomaaliya xuseen barre aadan ayaa khadka telefoonka ee magaalada kadif ee dalka britain kula xiriiray injineer yarow shariif aadan oo ah khabiir arrimaha tamarta iyo macdanta horeyn agaasimo uga soo ahaa wasaaraddii macdanta ee soomaaliya waxaana ugu horreyn weydiiyey adeegyada muhiimka ee loo baahan yahay in la helo marka dal shidaal ama macdano laga baarayo horta walaalo waxa weeyaan horta shidaalka haddaan hordhac yaran ku siiyo horta waxyaalaha ilaha dhaqaale oo wadankii laga yaabo inuu deganaasho u keeno weye sababto ay tahay soomaaliya maanta mashaakil xoog le ee ka jira marka anaga waxyaalaha markaan soomaaliya tagayan kasoo arkay waxa weeyaan horta educationkii oo aana jirin wadankii oo burburay xagga caafimaadka iyo biyaha la cabaay waxaas oo dhan runtii haddii shidaalkii la helo waa fursad ay wanaagsan tahay marka maxaa looga baahan yahay markaa itirina horta waxyaalaha loo baahan yahay waxa weeyaan shirkad kastoo imaanayso in dowladda soomaaliya fiiro gaar ahaaneed u yeesho niman aqoon-yahano oo khibrad u leh xagga qabaaniinta dejinta sida loogu hungoobin ani taasaan dowladda soomaaliya codsan lahaa ummadda soomaaliyeedna ay isdejiso waxyaalaha ay isku haystaan oon daruuriga ahaynna ay iska daayaan wadankoodii maaragtay oo khayraadkan dhulkan aad u badan annaga maadaama geologian aan nahay dhulkan kasoo shaqayn wadankii khayraad baa yaalla taas baan dhihi karna betrool ha noqdo iyo macdin iyo waxyaalahaas oo kale oo dhan laakiin waxa weye labadii shay dowladda iyo ummadda soomaaliyeed ee waxa ay isku haystaan meel iska dhigaan wadankan dhibaatadan within maaragtay laba sano saddex sano maaragtay dhulkii sharakadihii lagu soo dhaweeyo dhanka betroolka iyo dhanka macdinta iyo dhanka beeraha oo dhan ba walaal maadaamaad hore uga soo shaqaysay arrimaha shidaalka soomaaliya iyo wasaaradii hore macdanta goobhee ayaad is leedahay shidaal iyo gaas waa laga heli karaa soomaaliya horta waxa weeye anagu diraasaadkii aan samaynay waxaa jirta meelo badan waaye niman aqoon-yahano sida maaragtay injineer hilaal cabdalla faraj iyo injineer cali naaliye injineer madaxey iyo raggii kale ay badan yihiin maantan soo koobi karin runtii diraasaad fiican lasoo sameeyey oona la tix raacay shirkadihii wadanka xilligaas ay joogi jireen wadanka conaco iyo sida shell iyo amoco iyo total iyo texaco nineteen fiftygii nineteen fifty six diraasaad baa la sameeyey kadibna nineteen sixtygii diraasaad kalaa la sameeyey waa la hayaa feelashoodii yacni waxa prospori ah oo oo la dhihi karo maanta wadankii betrol inuu yaalo taasi shaki kuma jiro waa tay haddaan su-aashii hore kuga celiyo goobaha aad is leedahay shidaal baa laga heli karaa ama waa lagu tegaya kuwa ka mid ah goobahaasi waxaa ka mid ah for example aan kaaga soo bilaabo dhanka kenya oo kale laamu oo kale basin meel yidhaaha jirta ma garatay oo soomaaliya mandeerano iyo luuq inta udhexayso waa laga heli karaa soomaaliya koostada yacni heebaha laga soo bilaabo laamo ilaa zaylac kulli betrol waa leeyihiin shabeella valley oo webiyadan shabeelle iyo ganaane iyo laba webi baan haysanaa annaga shabeelle kan oo kasoo baxo emay kasoo baxa iyo ganaano oo tuulo la yidhaahdo abay oo kasoo baxo ethoopia oo ka shubo ka shubo maaragtay soomaaliya iyo mudug iyo meelahaas iyadana waa laga helayaa nugaal waa garanaysaa daroor meel la yidhaahdo oo puntland dhulkaas ku yaalo booramana waa taqaanaan filayaa boorama isagana maaragtay ceelal badan bay ku yaaliin adiga ma kuu soo koobi karo kuwaan xeebahan waaba kasii daran yahayn ba marka waxa weeye wadankii horta betrol waa leeyahay anaga dhulkeyna wuxuu ku xiran yahay u fiirso waa arabian peninsula oo waxa weeye khaliijka iyo dhulkaas oo ku xiran yahay marka betroolkii markii la helay dagaalkii labaad adduunyada oo raadkii betroolkii la helay waa la joojiyey waa la daboolay markaasaa loo soo noqday marka arabian peninsula marka betrool xilligaasaa la helay marka markii sinai la qabsaday waad la socotaa adiga betrol baa laga soo saaray masaarida way baartay betroolkeeda way heshay sudan way baartay betroolkeeda waa heshay ethoobia betroolkeeda waa heshay kenya waa heshay uganda waa heshay mozambique waa heshay anaga maxaa noo diidaya marka waxaa weeye taana waxa weeye dadka ummadda soomaaliyeed wadankii waa inay usoo jeestaan hadda masalan ka dhig haddii ninka oo maaragtay oo of course dhulka soomaaliya aniga ilaa sideed baan sheegay waxaad dhihi karta laba iyo toban ama soddon meelood inay noqoto haddii deegaan deegaan loo yimaado nin walba deegaankiisa yimaado mashaakil uu keeno dee shirkadihiina dan ooguma jirto way jiraan shirkado khatartaas ay ku galayaan laakiin maaha damaanad ma leh shirkado weyn la keeno oo heshiis adag loo sameeyo ama joint venture oo adag loo sameeyo oo dawladana ka war hayso international law oona loo raaci karo reference oo loo raaci karo maaha shirkada tahay kaala iska shaqeeya oo bax waxaad doonta sameey walaal waxaan kuu sheegaya haddii adiga ingiriiskaad tagtay waxaa jirta waxa la yidhaahdo dhagax weyn oo adduunka ugu weyn oo waqooyi laga keenay ee la yidhahdo piso quartis hadeerta maadam tusu haddaa geshid waad waad arkaysaa dhagaxa adduunka oo yaallo oo london baa yaalla soomaaliya laga keenay buurtaas aabaya habadka ma taalo shidaalka iyo gaaska kasokow ma jiraan macdano kale oo soomaaliya laga helay ha walaal iminka afkeen baad soo qabtay marka piso quartiska ka mid a waxaa kamid uraniumka ka mid a the best quality soomaaliya kan oo best quality oo oo gobolada dhexe laga helayo waxa weeyaan uranium keni uraniumka soomaaliya ku jiro waxaa la mid ah kii faransiiska kii oo australia oo maaragtay oo atomic energy lagu samayn karo dhan kastoo nabadgelyada iyo dagaalkaba loola geli karo waxaa jirta thorium sida buurha kaba kuwa laga helo ayaa birta agtooda ay isugu dhex jiraan ayaa jira titanium kan oo kismaayo laga helayo oo kale barbarana laga helayaa jira waxaa jirta asbestos kuwa gacan libaax iyo lafaruuga iyo awbare iyo awbar khadle iyo borame awbare iyo awbar khadle lakala dhaha dhulka anaga waqooyi somalilan markaa tagtid awbare awbare hargeysay u dhowdahay awbar khadlena waxay u dhowdahay boramay u dhowdahay dhulkaas waxaa weeye anagoo geologina aan baarayno macdanta dahabka khaasatan dahabka marka mengesti baa joogay waktigaasi dagaalo baa ka dhacin diyaaradana la socda waa ka soo cararnay runtii dhulkii weli waa sugaya haddii dawlad oo nidaamsan oo la helo oo rabto ummadeeda dhibkan ay ka bixiso ayagana dhibka ay iska bixiyaan marka taas waxa weeye dahabkaas wuu jira uraniumkaas wuu jira thoriumka waa birtii waa jirta wax aan afkayga kasoo koobi kara maaha titanium waa jira tii oo kasoo qaad mathalan majiyaan dhalan waad baqasheen filayaa oo ku yaalo puntland oo xilligii talyaaniga oo guran jiray ilaa xilliga xataa maxamed siyaad bare in lasoo gaaroba oo dhulka hoostiisa la qodi jiray qolo bulgaariyana la keenay oo maaragtay titanium oxide baa le tin baa la leeyahay tinku waa macdanta ugu qaali ah maxaan kuu sheega kuwa dhismaha mandera oo kale mandera waa garanaysaan filayaa meesha xabsiga ku yaala oo somaliland oo ku yaalo waa mandera la yidhaahda waa waxaa yaalla glass sands oo maaragtay ninety nine point nine nine percent kaas haddii oo ilaa shan boqol sano haddii laqodo uusan dhammaanaynin anaga adduunka dhana uga deeqi karnaa waxaan ku celcelinaa dawladdu markay iyada ay shirkad ay samaynayso waa inaa guddi oo jiraa guddigaas oo qiimeynayo soomaali ah oo dhab ah oona qabiilna ahayn injineer yarow shariif aadan oo ah khabiir arrimaha tabarta iyo macdanta isagoo ku sugan magaalada kadif wuxuu khadka telefoonka ugu warramayey xuseen barre aadan weli waxaad nagala socotaan voice of america washington